bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi miiraahi اlkhaali abtiga dhaxalkiisa waxa ku yimid cadayntiisiibu u baabyahay oo kusoo arooray qala xadaثna bundar whuwa mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu axmed aلzubayriyu qala xadaثna sufyaan wahuwa thawriyu can cabdالraxman bni اlxariث can xakiimi bni xakiimi bni cabaad bni xunayf wahuwa alwsiyu saduuq can abi umamata bni sahli bni xunayfi qaala kataba macii cumaru bnu اlkhadaab ayaa ila qoray ilaa abi cubaydata ayuu igula qoray ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal nabigu inuu yidhi allahu warasuuluhu mowlaa man laa mowlaa lah alle iyo rasuulkiisa mowlaa man qof ama qolo mowlahood waaye laa mowlaa lahum mowlo aan lahayn qofkii aan qaraabo lahayn oo mowlo aan lahayn iyagaa mowlo u ah oo yacnii haddii uu dhinto qof aan casabo iyo waxba lahayn maalka uu ka tago masaalixda muslimiinta beytulmaalka ayaa lagu darayaa halkaas ayaa marka ee allahu warasuuluhu mowlaa man laa mowlaa lahu sidaasaa laga wadaa ayb waalkhaalu abtiguna waarihu man qofkii dh waarihun mid dhexlaya waay man qof laa waariha lahu ku dhexlaa ounan u sugnaanin qofkii wax dhaxlaa aan lahayn abtigiis un ka tegay abtiga waa dhaxlayaa xadiidkanay marka culimada qaar usoo qaataan abtigu inuu wax dhaxlayo ee waxaana ku jirto abtiga wax dhaxlidiisa laba madhab oo zayd bnu thaabit iyo waxay qabaan iyagu abti inuusa waxba dhexlaynin iyo abubakar iyo oo dawul arxaam weeyaan abtiga abtigu marka isaga waxma dhexlayo xadiidka qolo kalena imaam axmed iyo kuufiyiinta iyo ibnu mascuud ugu horeeyo iyaguna waxay qabaan in abtigu uu wax dhexlayo ayay qabaan xadiidkan ayaana cumdo u ah xujo u ah xadiidkan culimada hore waxay uga jawaabaan laba jawaab midda hore waxay tahay waa abti casabana ah oo ninkii dad male wuxuu ka dhintay abtigiisa hooyadiisa la dhashay ayuu ka tegey ee abtiga hooyada la dhashayna ilmo adeer iyo wax noocaasay noqon karaan ama adeerkiisoo kale ugu qumanaan karaa ugu aadanaan karaa casabanimadaasoo wax ku dhexlayaa maahane abtinimada waxba kuma dhexlay ayb marka walkhaalu waarithun man laa waaritha lahu waa abti casabana noqon kara waana dhici kartaa dee hooyadu iyo aabbuhu inaynan kala fogeyn ayagaba ayb macnaha labaad wuxuu ixtimaalayaa bay dhaheen macna nafyi wasalbi ayuu ixtimaali karaa sida ay carabta u yidhaahdaan alsabru xiilatu man laa xiilata lahu sabarku wuxuu xeelad u yahay qofkaan xeelad lahayn ayb marka walkhaalu waarihu man laa waariha lahu abti wax ma dhexlaaba laga fahmaa bay dhaheen oo abti wuxuu dhexlayaa qof aan la dha waxba aan dha aan la dhexlin ayuu dhexlayaa macnaha qof aan isagu marka waxba ma helaya weeyaan qof aan waxba laga dhexlin wax helitaankiisa waa inuusan waxba helaynin marka isaga waxba aanu ka helaynin marka macna salbi wanafyina waa ku jiraa way dhaheen ayb culimada marka xijaazna sidaasay qabaan waxaa kaloo aayadda iyadana suurat lanfaal wa ulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illahi wa ulu larxaam ayaa la yihi qaraabo dhan waxaa dhexlaayaan marka ama abti ha ahaada ama adeer ha ahaada taana way qabsadeen laakiin aayaddu waa mujmal aayadaha kale dhexalkaa sii fasiray aayadaha dhexalkana abti iyo ma sheegi ayb qolada iyaga marka dhaxal siisay say u dhexlayaan marka ibnu mascuud isaga waxaa laga hayaa annahu kaana yuqiimu kullu waaxidin minhum maqaama man yajuru ilayhi qof kastoo iyaga ka mida wuxuu istaajin jiray qofka uu kusoo dhowaaday booskiisa habaryarta oo kale hooyou ka dhigayay eedada oo kalena aabba ayuu ka dhigayay qaabkaas buu wax u siin jiray marka qof baa dhintay dad kama tegin abti habaryaroo kale u ka tagay habaryartii waxaa laga dhigayaa marka hooyo oo kale intii hooyo lasii jiraa la seena ibnu mascuud isaga sidaas uu ka dhigay qaala wafi lbaabi can caaishata walmiqdaami bni macdi kariba qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan madbuuca saxiixay ku dartay laakiin usuul alkhatiya kuma soo aroorin qaqaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa abu caasim can ibni jurayjin can camri bni muslim can taawuusin can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama alkhaalu waarihu man laa waariha lahu qaala hada xadiidun gariib waqad arsalahu bacduhum qaarkood way irsaaliyeen walam yadkur fiihi can caaishata ma sheegin ayb bacd nusq xadiidun xasanu gariib ayaa ku timid laakiin xadiidun gariib weeyaan meeshaan nusakha saasay u badan yihiin ayb wa ama zayd bnu thaabit wuxuu yihi marka wاktalafa fiihi asxaabu الnabiyi sal اه l slam nebiga asxaabtiisa way isku khilaafeen abtigu inuu wax dhexlayo iyo in kale fawaraha bacduhum qaarkood way u dhexal siiyey alkhaala abtiga iyo walkhaalata habaryarta walcamata iyo eedada wa ilaa hada اlxadiidi dahaba akharu ahli اlcilmi saasay ku tageen fii tawriihi dawi larxaami in la dhexal siiyo waama zayd bnu haabitin zayd bnu haabit falam yuwarithum ma dhaxal siinin wajacala almiiraaha fii beyti lmaal isaga marka dhaxalkii wuxuu ka dhigay abti ma siinine beytulmaalka u yeelay beytulmaalkuna waa markau beytulmaal muntadama uu yahay oo nadaamsan ayb haddii marka beytulmaal muntadama la waayo adaa maslaxada caamka ku bixinayo ayb haddii marka ay masaladu gasho ahlu farad hadday waxooda qaataan casabana la waayo oo wax dhaxalkii joojiyo la waayo ee dawul arxaamka qaar culimmada waxay leeyiin dawul arxaamkaa loo gudbina mar haddii casaba la waayo ee qaar kalena waxay leeyihin raddi ayaa la gelayaayo iyagii ahlu faradkaa lagu celina haddana oo masaa'il raddi ayaa marka ay ka qabanayaan meeshaas ayb marka madhabta shaafici kolle iyo madhab maalik iyo maahan abti in la dhaxal siiyo qaala baabu maa jaa-a wixii ku yimid fi ladii yamuutu kan dhimanayo walaysa lahu waarihun mid dhexlana aan qabin qaala xadahanaa bundaar qaala xadahanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa sufyaan can cabdiraxmaan bni اlasbahaaniy can mujaahid bni wardaan cbdالرحman بn cabdالlaahi alasbahaniyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita mujaahid bnu wardan huwa اlmadaniyu saduuq can curwata can caaئishata ana mowla الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama mowla nebigu ou xoreeyey waqaca wuxuu ka dhacay min cidqi naklatin geedtimireed laanteedu ka dhacay famaata waa dhintay faqaala الnabiyu sal ه l slm nebiga wuxuu yihi اnduruu fiiriya hal lahu min waarihin mid dhexlaa ma haystaa qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya qaala wuxuu yidhi fadfacuuhu siiya ilaa bacdi ahli lqaryati magaaladiisa dadka ka yimid dad ka mida siiya ee marka siintaani maxay tahay marka ninka magaaladii uu ka yimid ee qof ka yimid siiya ninkii marka wax dhexlaa la waayo belednimo ma laysku dhexli karaa marka qofka inaad isku beled tihiin ma laysku dhexlaa maya ee marka fadfacuuhu ilaa bacdi ahli اlqaryati waa tabaruc ahaan u siiya sadaqo iyo tabaruc ahaan u siiya ishkaalka kale wuxuu yahay nebiga isaga muxuu u dhexli waayey isagaaba mowlihiis ahe mowlaha min aclaana wax waa dhexlaa dabcan ee meeshaas marka culimada waxay yidhaahdeen mulla cali lqaari iyo keyrkiis waxay dhaheen ambiyada sida aan loo dhaxlin iyaga iyaguna wax ma dhaxlaan ayib laa yuurasuuna walaa yarihuun ambiyada mana la dhaxlo waxna ma dhaxlaan sababtoo ah maal adduunye fiiriskiis iyo dhanba waaba laga nasahayaa iyaga qof wax uu ka dhiman doono inay fiiriyaan oy milicsadaan adduunyadaas iyo waxyaabaha iyaga waa laga nasahay ayb marka siintaanina marka waa masaali masaalixda caamkaa lagu darayaa oo baytulmaalka ayaa lagu darayaa baytulmaalka markii lagu darana de tasarufkiisa imaamkaa iskale ciddou doonuu siin karaa marka ninkaa ay isku beledka yihiin ayuu siiyey faraha u geliyey ayb qaala wafi lbaabi can buraydata xadiidka bureyda wuxuu ahaa maata rajulu min khusaacata nin reer khusaaca dhintay faata nabiyu sala allahu alayh waali wasalama fautiya nabiyu sal ll ly slama bimiiraatihi baa loo keenay faqaala wuxuu yidhi iltamisuu lahu waarihan ow daa raxim nin dhaxlaa u raadiya ama mid qaraabadiisa ah falam yajiduu lahu waarihan maaynan u helin walaa daa raximinna ma helin markaasuu nebigu yidhi acduuhu lkabiira min khusaacata qoladaa reer khusaaca ninka ugu weyn siiya oo yacni reer khusaaca qabiilada ninka dhintay oo ka dhashay odaygeeda siiya ayb qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan baabkan marka tarjamo ma leh madbuuca wuxuu ku soo arooray baabun fii miiraahi almowla alasfal laakiin makhduudaadku waa baab keliya qaala xadahanaa bnu abi cumar qaala xadahanaa sufyaan can camri bni diinaari can cawsajata wahuwa cawsajat lmakiy mowla bni cabaas laysa bimashhuurin can ibni cabaasin ana rajulan maata nin baa dhintay calaa cahdi rasuuli llahi sal ly slam waqtigii nebiga walam yadac waarihan mid dhaxlaana kama tegin ilaa cabdan addoon unbuu ka tegay huwa actaqahu isaga uu xoreeyey fa acdaahu nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama miiraahahu nebiga dhaxalkiisa isaguu siiyey qaala hada xadiidun xasan marka siintaanna maxay tahay marka waa biariiqi tabaruc tabaruc ahaan uu u siiyey maxaa yeelay mowla alaclaa baa wax dhaxle mowla oo asfala wax ma dhaxlo walaaga laba dhinac waayo mowla alaclaa iyo mowla asfal mowla alaclaa waa midka isaga wax xoreeyey oo nicmada iskale waay mowla alasfalna waa kan nicmada lagu leeyahay ee la xoreeyey mowla alasfalka waa la dhaxlaa isaga wax ma dhaxla laakiin waxba dhaxla markaan leeyahay yacni kan la xoreeyey isaga hadduu dhinto ninkii xoreeyey waa dhaxlaa haddii dad kale la waayo laakiin midka muctiqa ah haddii uu dhinto isaga midkii uu xoreeyey ee addoonkiisa ahaan jiray dhaxal ku yeelan maayo ayb marka biariiqi tabaruc ou nebigu u siiyey ee dariiq oo maahan marka irti inuu leeyahay ahaan ma aha qaala hada xadiidun xasan waalcamalu cinda ahli اlcilmi fi hada albaab baabkan ahlucilmiga waxa ay ku camal falaan agtooda idaa maata arajulu qofku hadduu dhinto walam yatruk ounan ka tegin casabatan casabo ana miiraahahu dhaxalkiisa yujcalu fii beyti maali lmuslimiin baytulmaalka la yeela waa kaas marka ee ninka hoose ee addoonka ahaan jiray isaga wax ma dhexlaayo baytulmaalkuu gala marka baytulmaalkiibuu galay nebiga can dariiqi atabaruc u siiyey marka qaala baabu maa jaa fi ibطaali اlmiiraahi bayna almuslimi wاlkaafir gaa muslimka iyo gaalka isdhaxlitaankooda burinta la buriyey qال xdثna سعيid بن cبدالرحمن المkزuمي وغyr واxd qalوا xdثna سفyاn عن الزهriي xا وxdثna عlي بن xجri qال أخبرna هشhيم عن الزهriي عن علي بن حuسeين عن cمر بن cثمان marka سفyاan iyo هuشhaym labaduba waxay yidhaahdeen can caliy bni اlxusein can camri bni cuثmaan waana camru bni cuثmaana bni cafaan can usaamata bni zaydin ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa yarihu اlmuslimu اlkaafira muslim gaal ma dhaxlo wala lkaafiru gaalkuna almuslima muslim ma dhaxlo muslim gaal ma dhaxlayo gaalna muslim ma dhaxlayo waa mawaanicu lirhi waxaa ka mida inay kala diin inay noqdaan marka muslim kaafir mar haddii la yidhaha waa wasfi caama iyaga dhexdooda waa inay isdhexlayaan marka gaalada yahuudi iyo nasraani waa isdhexlayaan yahuudi iyo mushrik waa isdhexlayaan buuda ah ayb muslim iyo gaal un baan isdhexlaynin ayb qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan qala xadaثna الزhriyu naxwahu qala wfi اlbaabi can jaabiri wcabdالlahi bni camri qala hada xadiiثu xasanu صaxiix hakada rawaahu macmaru wagayru waaxidi saanay wariyeen can الزhriyi naxwa hada marka macmar iyaa lagu soo daray hadda macmar sufyaan husheym iyo kuwo kaleba sidaanay u wariyeen hore aan soo sheegnay warawaa maliku can الزhriyi can caliy bni xusein can cumara bni cuثmaan meesha camr ayuu cumar yidhi can usaamata bni zayd can الnabiy sal ll slam naxwahu waxadiidu malikin wahamun malik xadiidkiisuna waa galad wahima fiihi malikun malik baa ku wahmiyey waqad rawaahu bacduhum qaarkood way wariyeen can maalikin maalik bay ka wariyeen faqaala can camri bni cuhmaan sida saxda ah wa akharu asxaabi maalikin qaaluu maalik ardadiisa badankood laakiin waxay dhaheen can maalikin can cumara bni cuhmaan ayb marka akharu asxaabi maalik riwaayada cumar bay ka dhigeen cumarna ma jiraba waa camar intaas marka diqada ku jirta fiirin naqalat lakhbaar dadka akhbaarta nebiga soo wariyo diqada ku jirto iyo sida ay aada u fiirinayeen camar iyo cumar bay ayaa u kala saaran wa camru bnu cuhmaan huwa mashhuurun min waladi cuhmaan walaa nacrifu cumara bna cuhmaan maba naqaano qaala walcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli اlcilmi tadwiinka iyo sunnada qaabka loo tadwiiniyeyna daad fiirisaan keliya yacni sunnada nebiga qoraal keliya laguma ilaalinin laba marxalay lahayd marxaladii hore waana la xifdin jiray waana la qori jiray oo nebiga waa kii yidhi uktubu liabi shaah ee cabdullaahi bn cumar bn caas inuu wax qori jiray uu dhihi jiray rasuul allow mar walba adoo xanaaqsanaya adoo faraxsanba waa kaa qoraa waa kii yidhi uktub fa innii laa aqulu ilaa xaqan xaq un baan aniga dhahayaa ee qor abu hurayrana waa ka yidhi cabdullaahi binu cumar waa qori jiray buu yidhi axaadiidta nebiga sal l slam ee qoraalna marka waa jiri jiray xifdigaa qaalib ahay laakiin ee taabiciintii zamankoodii ayaa baahi waxaa timid marka in la qoro oo xifdigu kullamaa lasii socdo lasii socdo lasii socdo waa sii adkaanaya markaa kadib ayaa la qoray biamri cumara bni cabdilcasiis waxaana qoray marka zuhri iyo axaadiidta wax ka wax qorqoreen ee sidaas si la eg baad arkaysaa tadwiinka kadib waa sii socdeen marka sunnada in la dawado ishkaalaadka marka mustashriqiinta ay diinta ku keenaana waxaa ka mida waxay yidhaahdaan xadiidka nebiga laguma kalsoonaa karo sababtoo a laba boqoloo sano kadibaa la qoray marku dhintay waa beentood marka nacam awalan qoridda keliya kalsoonidu ma keento xifdiga aawe waa qaldan yihiin marka qorid keliya marka ay xoogga saarayaan ta labaad qoridda lafteedana waa jirtay oo waa la qori jiray oo waa kaasaa marka ay leeyihiin bukhaari iyo muslima ugu horreeyeenna waa qaldan yihiin xataa qar laba boqoloo sano kadib lama bilaabin ka horaa la bilaabay leanna axaadiis waxaa jirta ay ururiyeen dad ka horreeyay bukhaari shuyuukhu shuyuukhihii baa kutub lahay ayb sufyaanu thawri iyo uu ka mid yahay ayb way jiri jireen marka saas darteed marka tadwiinka sunnaduna qaabka ay wax u qorteen xataa qaabka kitaabada xadiidka ee qaab waxaa loo sameeyey aada u u adag oo aan taswiir iyo waxaas aan xataa laga ilaaliyey oo kitaabka marka la la qoro la akhristo inta majliska xaadirto ee dhegaysatay kitaabkaas majlis majlis ayaa loogu qori jiray kitaabka oo majlis marku dhammaadaba magaca waa la qori jiray dadka xaadiray markaasay waxay garanayeen qofkii laba majlis ka maqnaaday waa la yaqaanay xataa ayb dad hiqaadaana hayn jiray kutubta qaarna waa ku arkay makhduudaadkii hore gadaal waxay ka leedahay samaacaad samaacaadkii marka way ku qori jireen samaac iyo xuduur iyo wax badanay qori jireen fi taariikhna ma jirto ummad wax u qortay sida xadiidka loo qoray oo kale ayb oo iyaga mustashriqiinta fii qaraarati anfusihim waa ogyihiin arrintaas laakiin cadow waaye diintay dadka caamaday ka shakiseenayaan ayb tadwiinka marka waa qeyb weynaa marka jirtay waxaana dabcan dee soo bilaabay muctasiladii iyo ishkaalkan xadiidka in la naqdiyo sunnada la diido muctasilada ay halkaas kasoo bilowday waqtiyadii dambena isticmaarkaa aada u faafiyeyoo dhulkan hindiya ingiriiskaa aada ugu faafiyey in xadiidka aan la ictimaadin dawaa'ifuu samaystay qaadiyaaniyada iyo keyrkoodba markii arrintaas ay bilaabatay culummadii xadiidka waxay bilaabeen inay tadwiinulxadiid wax ka qoraan ayay bilaabeen markaas dhacay markaasay aada wax uga qoreen waana jilciyeen mowduucaas runtii qaala waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli اlcilmi wاkhtalafa ahlu اlcilmi fii miiraahi اlmurtadi qofkuna inta uusan aqoon shayga hadduusan aqoon u lahayn wuxuu wax ku qiyaasaa isaga ogaalkiisa bis waa iska sahlantaha nin suuqaan maraayo hadda haddii la yidhaahdo war laba boqoloo sano kadib wixii la qoray see loogu kalsoonaa karaa casrigan uu nool yahay dadka joogo iyo intuu isku qiyaasto wallaahi waa runu iska dhahaya laakiin ninkii yaqaano xadiidka ama kutubahan cinaayadooda arkay aqoontiisa wax ku dhisanaya qala wاkhtalafa ahlu اlcilmi fi miiraahi اlmurtadi walcamalu calaa hada اlxadiidi cinda ahli اlcilmi ahlucilmigu waxay isku khilaafeen buu yihi fii miiraahi اlmurtadi murtadka dhaxalkiisa fajacalahu bacdu ahli اlcilmi waxay ka dhigeen min asxaabi الnabiy sal اه l slam iyo wagayrihim waxay u yeeleen liwarahatihi min almuslimiin ninkaa isagoo murtada hadduu dhinto maalkii uu ka tegay dadkii dhaxli lahaa ee muslimiinta ah baa qaadanaya wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen laa yarihuhu ma dhaxlaya isaga laa yarihuhu warahatuhu warahadiisu ma dhaxlayaan min almuslimiin ah waxtajuu bixadiidi nabiyi sala allahu alayh wali wasalama bayna xujaysteyn laa yarihu lmuslimu lkaafira wahuwa qowlu shaaficiyiin qala xadaثna xumayd bnu mascadata qala xadaثna xuseyn bnu numayr can bni abi layla can abi الzubayr can jaabiri can الnabiy sal ly slama qaala laa yatawaarahu ahlu milatayni laba diinood isma dhaxlaan dadkii ah labada diinood marka xanaabilada oo kale waxay ka dhigayaan iyaga laba diinood oo kasto yahuud iyo nasaaro buudiista iyo nasar nasraani ma isdhexlayaan laakiin shaafici wuxuu leeyahay muslinka oo dhan muslinka gaalada oo dhanaan ujeedaa waa hal diin alkufru kulluhu millat waaxida iyagaas marka ma isdhexlayaan ayb qaala hada xadiidu غariib laa nacrifhu min xadiidi jaabiri ila min xadiidi bni abi layla ayb ibn abi laylana dabcan dacfi baa ku jiro isnaadka xadiidku waa daciif lakiin xadiidku waa saxiix qaala baabu maa jaءa fii ibdaali miiraahi اlqaatili kan wax dilay dhaxalkiisa baabi-intiisa inuus waxba dhexlayn qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna اleyثu can isxaaqa bni cabdillaahi wahuwa isxaaq bnu cabdillaahi bni abi farwata almadaniyu matruukun can الزhriyi can xumayd bn cabdالرaحman wahuwa xumayd bn cabdالرaحman bn cawf can abi hurayrata can الnabiy sal ه slam qaal alqaatilu laa yarisu qaatilku waxba ma dhaxlo marka alqaatilu laa yarisu qaatil wax ma dhaxlo aslanba wax ma dhaxlo maa laga wadaa maya ay laa yarisu min maqtuulihi waay kii uu dilay ayuunan dhexlaynin ee nin kale laakiin waa dhexli karaa bimujarad ninkan waa qaatil dhaxalka ku weyn maayo ee laakiin dhaxalka uu weynayaa waa dhaxalka ninkii uu dilay ama mubaashir ha ku dilo ama sabab ha ku dilo dilkaasi camdi ha ahaado ama khata' ha ahaado laakiin culimada qaar waxay leeyihin haddii dilku uu khata' yahay waa dhaxlaa kama hadduu u dilay waa dhaxlaa kasta laakiin kaska laakiin maya qala hada xadiiثu laa yaصixu laa yucrafu hada ila min hada اlwajhi baa loo yaqaan wa isxaaq bnu cabdillahi bn abi farwata qad tarakahu bacdu ahli اlcilmi minhum axmed bnu xambal ayaa ka mida ayb xadiidku laakiin waa xasan oo shawaahid iyo duruq la jamciyu leeyahay qala wاlcamalu عalى hada cinda ahli اlcilmi ana alqaatila laa yarisu kana alqatlu khaطأa aw camdan ha ahaada waqala bacduhm ida kana alqatlu khaطأa fainahu yarisu wahuwa qowlu malik waana malik qowlkiisa xataa shaaficiyada iyagu waxay leeyihin xataa haddii ku marqaati furo oo marqaatidiisa lagu dilo darteed xaq hadday rabto ha ahaato ma dhexlaayo qaala baabu maa jaa-a fii miiraahi almar'ati min diyati zawjihaa haweeneyda dhaxalkeeda ay dhexlayso ninkeeda diyadiisii ninkii baa la dilay diyadiisaa la keenay diyada waa la dhexlaa naagtu waa ku jirtaa marka ooma la dhahay ninkan dhiiggiisa naagtan ma laha oo reerkiisii keliya ha qaataan la dhihi maaye ee dhaxalkii dhinacay uga jirtaa ayb qala xadaثna qtaybaة وaأxmed بن maniic wغayru waaxidi qaluu xadaثna سufyaan بnu cuyaynata can الزhriyi can saciid bn الmusyb qaala qaala cumaru cumar wuxuu yihi addiyaةu calى اlcaaqilati diyada caaqilada korkeeda qaraabada diyada oo khaطأa dilka khaطأa ah walaa tarisu اlmarأaةu haweeneyda ma dhexlaysa min diyati زawjiha shay-an ninkeeda diyadiisa waxba ka dhexli mayso sidaasuu cumar yidhi isaga faأhbarahu الضaxaaku bnu sufyaan alkilaabiyu ayaa u sheegay ana rasuula اllahi sal ly slama kataba ilayhi nebiga inuu warqad usoo qoray ninkaa an warit dhaxalsii imra'ata ashyam aلdabaabiy ninkaa haweeneydiisa diyada wax ka dhaxalsii min diyati zawjiha ninkeeda diyadiisa ka dhaxalsii cumar markii warkaas uu maqlay waa ka laabtay ijtihaadkiisii iyo ra'yigiisii xadiidkuuna u laabtay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa ana almiiraaha lilwarahati wاlcaqla calى اlcasabati wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid dhaxalka waxaa iskale dhaxaltooyada diyadana waxay kor saaran tahay qaraabada qofka wax dilay qaala xadaana markaa la dhihi maayo diyadii markaan soo qaadnana idinka maa qaadanayo markaad idinku wax dishaanna annaga maana laga rabaa sidaa lama dhahayo odayaalka soomaalida hadda say dhahaan oo kale diyaan soo qaadaynaa haddii la yidhaha hala dhaxlo diyada oo tii dadkan marka dhaxalkii la siiye jeebka ku shubtay haddii nin kamida iyagu wax dilana annagii miyaa naloo haystaayo nala leeyahay bixiya ha adiga laftaadaa saas dhahaya haddaa wax dishid ninkan waa laga qaada diyadu waa takaaful ijtimaaciya adiga kale ninka kale inuu wax dilaayo maxaa uga soo qaadaya adiga inaa wax dilaysa maa kasoo qaadi qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna اleyث can ibni شhihaab can saciid bn الmusyb can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal ly slama qadaa nebigu wuxuu xukumay fi janiini imra'ati haweeney uurjiifkeeda min bani laxyaan qoladaa ahayd saqطa mayitan cunugaas oo uurka kasoo dhacay isagoo meyd ah biquratin ayuu xukumay cunugaa marka qura ayuu xukumay waana ka soo hadalnay dabcan diyaadkan uga hadalnay cabdin aw amatin uma ina almar'ata haweeneyda alatii qudiya calayha korkeeda lagu xukumay biquratin qurada tuufiyad waa la oofsaday faqadaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu xukumay biana miiraahahaa naagta dhaxalkeeda libaniiha iyo wa zawjiha ilmaheeda iyo ninkeeda iska leh wa ana caqlahaa diyadii ay geysatay lagu yeeshayna calaa casabatihaa qaraabadeeda laga rabaa markaa naagtii wax dishay ayaa dhimatay naagtaa dhaxalkeeda ilmaheeda iyo ninkaa iska leh iyada tii loo haystayna caaqiladaa laga rabaa qaala warawaa yunusu hada alxadiida can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab وabi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slam naxwhu warawaa maliku can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata wamaliku can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can الnabiy sal l slam mursalan riwaayada dambe mursalada bukhaari xataa waa weriyey marka xadiidka yani saxa mursalan wa musnadan qaala baabu maa jaءa fi الrajuli yuslimu calىa yaday الrajuli qofka soo islaamayo qof kale sababkii kusoo islaamayo yacnii dhaxalkiisa ma qaadana nin baa nin soo islaamiyey markaasuu dhintay ninkii lasoo islaamiyey wax dhaxlaa la waayey ninkaas islaamnimadiisa sababta u ahaa dhaxalkiisa ma qaadana lanna walaaga carabtu taqa walaaga saddex nooc waxaa jira walaa oo yacni xilfi walaa-un xilfiyun iyo walaa oo islaamnimo oo islaamkii inuu soo islaamiyey qofka nicmo saas iyo walaa oo cidqi ah saddexdaas kan laysku dhaxlaa marka waa kan cidqiga bis labadan kale ma laysku dhaxlo masaladaasuu rabaa marka inuu caddeeyo qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa abu usama wabnu numayr wawakiicun can cabdilcaziiz bni cumara bni cabdilcaziiz can cabdillaahi bni mawhab wa qaala bacduhum can cabdillaahi bni wahbin can tamiimin iddaariyi qaala sa'altu rasuula llahi sal l slam aan su-aalay ma sunnatu sunnadu maxay tahay fi rajuli qofka min ahli shirki gaalada ka mid ah yuslimu calaa yaday rajulin wuxuu kusoo islaamayaa nin gacantiis min almuslimiina nin gaala ayaa nin muslina gacantii kusoo islaamaya faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi huwa wla nnaasi dad isaga ayaa ugu dhow bimaxyaahu wa mamaatihi noloshiisa iyo geeridiisa yani geeridiisana asaa dad ugu dhow inuu dhexlaaya laga fahmaya qala hada xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi cabdillaahi bni wahbi wayuqaalu ibna mawhab can tamiimin iddaariyi waqad adkhala bacduhm bayna cabdillaahi bni mawhab iyo wa bayna tamiimin iddaariyi qabiisata bni du-ayd ayay dhexgeliyeen ayb mabuuca marka wuxuu ku daray walaa yasixu walaa yasixu laakiin makhduudaadka ma leh warawaahu yaxya bnu xamzata can cabdilcaziizi bni cumar wazaada fiihi qabiisata bni du-ayd wa huwa cindii laysa bimutasilin si kasta anugu agteeda mutasil maahan buu yihi walcamalu calaa hada alxadiidi cinda bacdi ahli lcilmi sidanna ahlucilmiga qaar ayaa qabaan wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen yujcalu miiraahuhu fii beyti lmaal ayaa la dhigayaa wahuwa qowlu shaaficiyi واxtaja bxadiiث النabiy sal اه l slm ana اlwalaaءa liman actaqa xadiidkaasu inuu xujaystay shaafici walaha waxaa iskale ninkii wax xoreeyey ayb shaafici xadiidkan weliba waa ka hadlay oo tamiim daariga kan laftiisa oo wuxuu yihi hada اlxadiiثu laysa bihaabitin xadiidkan ma sugna inamaa yarwiihi cabdالcaزiiz bni cumar ayaa warinayu yihi can bni mwhab ayb wabnu mawhab laysa bilmacruufi ayuu yihi ibnu mawhab lama yaqaano walaa naclamuhu mana ogin buu yihi laqiya tamiiman laba cilow marka sheegay ibnu mawhabka laftiisa in aan la garanaynin cilada labaadna waxaa weeyaan ibnu mawhab hal laqiya tamiiman tamiim ma la kulmay lama oga iyadan wa mithlu hada laa yahbutu kanoo kale marka ma sugnaanayo yidhi ayb akharu ahli lcilmina xadiidkan way daciifiyeen bukhaarina kitaabkiisa saxiixa wuxuu ku ishaaray in culimada ay isku khilaafeen xadiidkan tasxiixiisa khilaafkaasna marka waa jiraayo abu zurcata dimashqi ayaa saxiixiyey xadiidkan ayb bukhaari marka xadiidka isaga tacliiq ahaanu u keenay kadibna wuxuu yidhi waa ahlu cilmigu tasxiixiisa waa isku khilaafeen qaala baabu maa jaءa fi ibdaali miiraahi waladi zinaa waxay ku yimid burinta la buriyey cunuga zinada ku dhashay dhaxalkiisa qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa bnu lahiica can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama qaal ayumaa rajulin ninkii ahoo caahara bixuratin haweenay xora ka sinaysto ow amatin ama addoon faalwaladu waladu zinan ilmuhu waa ilmo zino laa yarisu walaa yuurasu ma dhexlayo lamana dhexlayo ayb waqad rawaa gayru bni lahiicata hada alxadiida can camri bni shucayb ibnu lahiica in la mutaabaceeyo sheegaya ayb wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi sida weeyaan ana walada الzinaa laa yariثu min abiihi ahlucilmiga marka qowlkoodu waxaa weeyaan waladu zinaha aabihi ma dhaxlayo marka laa yariثu walaa yuurasu dhanka aabbahay ka tahay oo aabbaha hadduu isagu dhintana cunuga ma dhexlaayo haddii cunugu dhintana aabbaha zinada ku dhalay ma dhexlaaya labadoodaan dhaxal ka dhexaynin laakiin hooyadiis ka waran hooyadiis iyada waa dhexleh sidey u dhexlaysaa marka hooyadiis bacdil aathaar waxay tilmaamayaan waxay u dhexlaysaa iyadaa waxay isku noqonee hooyo iyo aabba labadaba hadday hooyo iyo aabba isku noqoto macnaha waxay tahay keligeeda maalka dhan qaadana qaadanayso oo aabbuhu sidau iskaga xijaabi jiray walaalaha iyo waxa kale yay iskaga tuuraysaa keligeed baana qaadanayso qowlka kale wuxuu leeyahay hooyada min jihati lum ayay ka dhexleen waxaa kaloo dhexli karo walaalihiis iyada ay dhashay walaalaha aabbaha maaha illa aabba maba sharci ma ahan aabbaha walaalaha ay hooyadu dhashay oo asaga ku hooyada ah ee walaalihiisa way dhexlaayaan leanna hooyada isku keentay sax waayo iyada waa la ictibaarina hooyanimadeeda mafhuum ayb isaga hadduu wax dhalana dabcan de wixii ou dhalo waa dhexlayaan dabcan oo si saxa uu ku dhalo qaala baabu maa jaa man yarisu lwalaa'a walaha yaa dhexlayo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa bnu lahiica can camri bni shucayb can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama qaala yarisu lwalaa'a walaha waxaa dhexlaya man yarisu lmaala maalka kan dhexlo walaha marka dhexalkiisu waa sidee mahalan qofkii ninkan xoreeyey haddii uu dhinto nin baa masalan addoonu ahaa waa la xoreeyey ninkii xoreeyey waaba dhintay kadib kii la xoreeyaa dhintay dad dhexlana kama tegin casabada yaa dhexlaya marka waxaa dhexlaya casabatu lmawla almuctiq alcasaba alcasaba bianfusihim alcasaba almucasibuuna bianfusihim yaa dhexlayaan marka yacni welihii isaga laftiisaa la kala dhexlaa see loo kala dhexlaa ninkii wax xoreeyo xornimada la baashiray hadduu meesha ka baxo waxaa la leeyahay casabadiisa yaa ka joogi casabada dabcan de waxaa ah aabbihiis awowgiis wiilkiis ilmaha ou dhalay wiilka ou dhalay iyo wuxuu dhalay waxaa ibniga ibnulibniga abka jadka ikhwada adeer iyo waxaasoo dhan baa noqonay iyaga laftoodana waa kala horeeyaanoo siday u kala horreeyeen ukala dhexlayan ukala qaadanaya marka hadhow ninkaas dhintay ee mawlihiisa hadda uusan noolayn ee aan hadda isaga inuu dhaxlaa suurtagal aynan ahayn mawlihi mawlahaa dhintay casabadiisa ayaa ninkaa dhaxlaya qaala hada xadiiثu laysa isnaaduhu bilqawiyi ayb oo marka ibnulahyaca iyo sanadka un cilada ku imaan karto waa ibnulahyaca laakiin ibnulahyaca hadda waaba la mutaabiciyey xusein almucallim ayaa mutaabiciyey xadiisku marka waa xasan baabun baabu maa tarihu الnisaءu min alwilaadati wuxuu u baab yahay waxa ay haweenku dhaxlayaan min alwilaadati dhalmada darteedna ay ku dhaxlayaan qala xadaثna haarun abu musa almustamliyu albaqdaadiy min alwalaa'i waxaan u jeedaa wala ay ku dhaxlayaan walaa dhalmada maaha walah qala xadaثna haaruun abu musa almustamliyu albaqdaadiyu qala xadaثna muxamed bnu xarbin qala akhbarana cumar bnu ruubata altaqlibiyu can cabdilwaaxid bni cabdillaahi bni busrin qaar baa waxay dhigayaan bishr bishr waa qalad waa busr waa bisiin lmuhmala ayb cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni kacb ayaa ninkan la yidhaha aabbihi ibnu busr aabbihiisaa la dhihi jiray wa huwa alxumsiyu ayb ninkan marka nin kalaa jiro oo la yidhaha abd cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni busr ibnu xajar wuxuu ku dhigay ninkaa tamyiiz ayuu ku qoray cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni kacbinna waa kan hadda isaga laftiisa kaasoo marka yacni wuxuu ku qoray cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni kacbin tirmidi iyo keyrkiis buu ramsi uga dhigay marka ayb wuxuuna tilmaamay cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni busrinka uu tamyiizka ka dhigay abu zurcata dimashqi ayaa mid ka hore ku qalday ayb laakiin tahdiibu tahdiibka wuxuu ku sheegay ana abaahu yuqaalu in la yidhaahdo ibnu busr marka cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni busrin iyada lafteeda sax waa laakiin waa cabdulwaaxid ibnu cabdillaahi bni kacb waa isaga hadii la fiirina anasriy can waathilata bni اlasqac marka tamyiizku muxuu ka wadaa ramsiga uu tamyiiz ku qoro yah haye kutubta sitada hee wax riwaayaa kuma leh laakiin nin isaga la magacaa ku leh riwaayo marka kuwaas waa keena tamyiiz buuna ramsi uga dhigaan can waathilata bni اlasqac qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam almar-atu haweeneyda taxuuzu waxay koobsanaysaa oo i keligeed qaadanaysaa halaaثata mawaariid saddex dhaxal catiiqahaa qofka ay iyada xoreysay nin bay xoreysay ninkii wax dhaxlo oo ahlu farad ama dad kale male iyadaa dhaxlaysa marka oo waxay ku dhaxlaysaa marka walaa waana halka naage iyada marka wax ku dhaxasho casaba ahaan maal u qaadan karto walaysa fi nnisaai taran casaba ila alatii manat bicidqi raqaba walaqiidahaa laqiidkeedana waa dhexlaysaa laqiidka waa weyneyda cunug ay kasoo qaaday jidka oo ay iyada korsatay wax dhexlaa haddii uu la waayo ou dhinto waa dhexlaysaa iyadaa maalkiis dhan qaadanayso masaladan marka dabcan cumarna waa xukumay oo qofka laqiidka soo qaado in dhexalkiisa uu leeyahay oo ninkii marka u keenay markuu yidhi ninkii marka u keenay cunug buu usoo qaaday markaasuu yidhi amiiruulmu'miniin ou ogaaw cunugan anaa haynayo oo jidaan ka soo qaaday waanan waddan ka soo qaaday inuu dhintaan ka cabsaday waa anaa marka hayo markaa cumar waa kii wuu ka shakiyey wuxuu is yidhi armow dhalay ee uu rabaa in loo masruufo ninkii cariifkiisa ah oday dhaqameedkiisii baa la socday ayuu keenay ninkan hiqa waayu yidhi amiiruulmu'miniino warkiisa waa lagu kalsoon yahay markaasuu wuxuu yidhi annagana cunuga nuugmadiisa dusheenna waaye walaka walaa-uhu ad adigana welihiisa aada leedahay marka halkaana waxaa ku cad wala inuu ay wax ku dhaxlaysa naagtan waa mas'ale marka cumar uu fadwooday in badanoo culimmadana aynan aynan ku dhaqmin laakiin qaar ku dhaqma waa jira sufyaanu thawri baan fila inuu ku dhaqmay catiiqa marka waana la weydiiyaa mararka qaar nacam cunug jidka laga soo qaado qof korsaday haddii maalka uu ka tagayaa iska leh haddii inta la dilo asaga diyadiisa la keena yaa la siinaa ninkii soo qaada yaa la siinaa fatwadaas cumaraana daliil waa nacam ayb aharkaas laftiisa cumar ibnu kathiirna musnad ulfaaruuqa waa ku sheegay bukhaariga laftiisa sibay ugu jirtaa nacam oo wuxuu yidhi casal khuwayru abusan casal khuwayru abusan qisadaas marka bukhaariga laftiisa waa ku jirtaa nacam waayahay wawaladahaa cunugeedana waa dhexlaysaa aladii laacanat calayhi ay ku licaantantay cunugii lagu inkiray oo ay ku licaantantayna iyada keligeedaa dhexlayso waa marka xadiidka ay qabsanayaan hooyada hooyo iyo aabba labadaba isku noqonaya wax dhan waa qaadanaysaa ee qaar kale oo ahlucilmiga shaaficina uu ku jiro hooyanimo unbay wax u qaadanaysaa intii kale casabo kale hadday jirto iyagaa qaadanayaan haddaynan waxaan ujeedaa walaalihiisna waa ku yeelanayaan waxooda ee wixii ka soo harana baytulmaalkaa la isaga dhigaa qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi moxamed bni xarbin calaa hada lwajhi aakhiru lfaraa'id wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina moxamed